SBS Radio
xasanow qaraxii dhacay jimcihii lasoo dhaafay sida saraakiisha ciidamada boolisku ay sheegeen wuxuu ahaa qarax dhimashadii dhaawacba oo kasoo gaaray dad shacaba oo wadada isticmaalayay haddii aan tilmaan ka bixiyo meesha qaraxu ka dhacay waa hotelka saxafi labadiisi dhinac ayaa qarxyadu lala beegsaday waana meesha kasoo horjeeda xarunta c i d da saraakiisha dhakhaatiirtuna waxa ay sheegeen in dhimashadu ay kor u dhaafaysa ilaa iyo konton halka dhaawacna uu gaarayay ku dhawaad siddeetan qof oo shacaba waddadu isticmaalaysay waxaana ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee isbitaalada magaalada muqdisho in qaraxani uu ahaa qaraxii labaad ee ugu khasaaraha badnaa marka laga yimaado dhacdadii afar iyo tobankii octoobar oo iyaduna ay ka dhacday meelaan sida qaraxan maanta jimcihii uu ka dhacay dabcan saddex gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lala beegsaday hoteelkaasi dabadeedna niman dabley ah oo ilaa iyo shan sida la sheegay oo ku labisinaa dareyska ciidamada afar iyo tobanka octoobar kuwa loo bixiyey oo tuutaha ahaa ee wateen ayaa markiiba doonayay inay gudaha u galaan waxaana la sheegay in shantoodii baa lagu dilay idinka hore ee hotel saxafi intaanay gudaha u dhaadhicin dadka mas-uuliyiinta ah ee qaraxaasi ku dhintay waxaa ka mid ah wiilka uu dhalay allaha u naxariistee milkiilihii hore ee hotel saxafi rishidii la qeeto oo sidan oo kale saddex sano ka hor hoteelka isna loogu dilay wiilkiisii cabdifataax ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay ee qaraxaasi maalintaasi dhacay khasaaruhu marka dadka oo dhintay iyo kuwa dhaawacmayba waxay ahaayeen dad shacaba oo waddada isticmaalayay maalin jimca ayay ahayd nasiib wanaag dad badan mayna socon waddada waxaa la sheegay in haddii maalmaha kale ay ahaan lahayd dhimashadii dhaawacu intaasu ka badnaan lahaa waayo waddadaasi waa waddo isku xirta dhinaca koonfureed iyo dhinaca galbeed ee magaalada muqdisho waana waddo aada mashquul u ah waa garta ibraahim laftigaagu meesha kamaad fogeyn markii dhacdadan ay dhacaysay maxaad arkaysa
xasan meesha qaraxu ka dhacay wax ka yar afar boqol oo mitir ayaan u jiray oo markaasi aan gudbay anoo meel kale kusii socday runtii marar badan waa maqli jiray qarax baa dhacay waxay ahayd kii ugu horreeyey oo aan la kulmo alxamdulilah nasiib wanaag waxba imaana gaarin laakiin tilmaamaha aan ka haystay qaraxyadu markay dhacaan oo warbaahintu ay tiraahdo qaraxa dhacay jugtiisa waxaa laga maqlay degmooyin badan runtii taasi waxay ii muujinaysay inay ahayd mid sax ah sababtoo ah markiiba waxaa laiga soo wacay meelo aada u kala fog oo isla magaalada ah qof walbana wuxuu ii sheegay qaraxa in agtiisa oo kale uu ahaa marka jugta aad bay u xooganayd dadku way jah wareereen ilaa iyo waktiga qaraxa u dhacay afartii galabnimo iyo xoogaa daqiiqada bay ahayd ilaa laga gaaro habeenkii waxay ahayd dad la raadinaya maalintii dambe ayaa la ii sheegay xataa in la helay meydad ay ku hoos jireen gidaarada qaraxa uu ka dhacay hoostooda iyo dad bad qaba oon waxba gaarin waa gartay ciidamada ammaanka iyo dawladdu maxay ka dhaheen qaraxan madaxweynuhu wuu ka maqnaa dalka markii dhibaatadu ay dhacaysay etoobiya ayuu ku maqnaa subaxii markuu yimid wuxuu si deg dega isugu yeeray saraakiisha ciidamada qalabka sida sida taliyaha booliska asluubta iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana uu dul dhigay amar ah in ay la yimaadaan caddayn dhab ah wixii dhacay jimcihii islamarkaana waxa uu sheegay inay la yimaadaan istaraatiijiyad cusub oo ay ay ay ay ay kaga sugi karaan amniga guud ee dalka gaar ahaan magaalada muqdisho saraakiishaasi ayaa weli ku howlan amaradii uu duldhigay madaxweynaha welina wax jawaab ah maysan ka soo saarin tan iyo jimcihii lasoo dhaafay magaalada guud ahaan ammaankeed waa sidee
inta badan markii dhibaatada noocan oo kale ay dhacda waxaa la isku dayaa in markiiba la kala hagaajiyo oo waddooyinkana dib loo furo hadda waddada sida caadiga ay u shaqaysaa habeenkaasun bay xirneed subaxii hore subaxii dambe waa waa furneed anigaa kamid ah dadkii isticmaalay oo maray marka mar walba ay dhibaato dhacda waxaa lagu dadaalaa in meelihii wax ay ka dhaceen dib u dhis isla markiiba lagu sameeyo isla markaana isu socodkii dadweynaha loo furo Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au